la-aantii arrintaas hadda baydhabo laga wado waxay ku eg tahay keliya xirada milatariga ayay ku eg tahay iyo iyadoo la adeegsanaayo ciidamada milatariga ee ciidamada amisom loo adeegsanayo shacbiga rabitaankiisa dadkaasi oo danaha gaarka laga wata keliya maane magaaladana ee arrinta gudaheeda wax laguma qabane magaalada daafaheeda meel xirada milatariga ayaa waxaas lagu qabtay arrintaasna waa laga soo wada horjeedaa guud ahaan lixdan gobol oo koonfur galbeed shacbigeeda iyo mas-uuliyiinteeda dhisatay maamulkaas dhammaantood waa kasoo horjeedaa runtii arrintaas waa jirtaa waxaa xabsiyada loo taxaaday odayaashii dhaqanka waxba kasoo dhisay dowladda federaalka ee kumeelgaarka iyo maamul goboleedkan koonfur galbeed shacbigii banaanbaxayay koro dhaaftay konton qof ayaa loo taxaaday xabsiyada walow hadda xorriyadooda ay heleen xalay labadii saac ay xorriyadooda heleen dad badan oo jirdil ka muuqdo iyo kuwo dhaawaca isbitaallada u jiifo ayaa jira intaba